shanta juun waxaa laga xusaa daafaha dunida maalintan muhiimka ah si loo xoojiyo wacyigelinta ku aadan sidii loo ilaalin lahaa badaha loo sugi lahaa nolosha kalluumaysatada loo joojin lahaa burburka dabiiciga ah ee khatar gelinaya mustaqbalka cuno iyo dhaqaale ee dad badan oo ku tirsan kalluunka kalluumaysiga sharci darada waxauu halis weyn ku yahay kow deegaanka badda labo dhaqaalaha kalluumaysatada maxalliga ah saddex nolosha bili-aadanka
magaalada jowharna aad dareemi karto yacni fogaanta ama sida badda aysan ugu dhoweyn laakiin waxaa jiro wacyigelino oo aan sameyno oo aan siino kalluumaysatada yaryar ee ka kalluumaysta ee webiga taasoo aan ugu digno khataraha ka dhalan kara iyo caqabadaha ay la kulmaan iyo inay u baahan yihiin tariinino iyo inay bartaan habka casriga ah ee loo kalluumaysto xaaladda soomaaliya soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer africa in ka badan saddex kun saddex boqol kilomitir taas oo kheyraad badeed aada u hodan u ah laakiin nasiib daro sannado badan waxaa laga sheeganayay in badda soomaaliya ay si sharci daraa ugu kulluumaystaan doonyo ajaanibi ah oo aan haysan wax ogolaansho ah taas oo si toosa u dhaawacday
kalluumaysiga sharci darada si fudud waxaa lagu qeexaa waa in laga kalluumaysto biyo dal uu leeyahay iyada oo aan laga haysan ogolaansho sharci ah ama lagu xadgudbayo ogolaashada heshiiska sharciga kalluumaysiga ee dalkaas uu leeyahay saameynta waxa waaye waxay waxa ugu weyn qaab ecologically iyo qaab economically eh macnaa qaab deegaan iyo noole iskugu jirta iyo qaab dhaqaale si kastaba ahaatee burburkii dowladnimada ee dhacay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey xeebaha soomaaliya waxay u furmeen doonyo kulluumayso ajaanib ah kuwaasi oo si sharci daro ah ugu kulluumaysta badaha soomaaliya dhallinyaro kulluumaysata ah ayaa sheegaya inay waayeen kulluunkooda iyo noolmaalmeedkooda sababo la xiriira doomaha shisheeye ee si aan sharci ahayn ugu kulluumaysta badda soomaaliya waxaa su kala baxay malaay madoobi shaarib haaraay nusiyaay balin quuqle intaas kala baxa waxaa ka mid ee shabaqi oon ku soo qabsano malaayo ku gaadano iyo gaadiid oon ku soo qaadano sida camal mooto lamlugaadley aan hadda ku shaqaysanahay aan u baahannahay in naalaga caabiyo haa suuq waa heli karnahay laakiin suuqa magaalada joor waa cariirinoo waa suuqa xataa noogu yaryahay cariirinoo waaye waa isku dagaalnahay marka barkeed geedka oon suranayno meel firaaqa leh aan rabnay inanala siyaxad waa jirtaa dhibaatooyin kale kumno shabaqyaalkaas adiga nyaxaasaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee siilaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee waxyaale oo dadka dilaayaa ku dhacaa dadka hadda waxay jecel yihiin bulshada oo joor waxay jecel yihiin malaay madoowaay zaa'id u xiiseeyaan iyo malaay caddaha adiga dadka oo cunaay iyo dadkaas leelaga gaday laakiin dadkan kale waxay jecel yihiin malaay madoowaha dadka sida camal biiwatada loo dubaayo iyo tee dadka suuqyaha ku ganacsanaayo oo dubaayo dhegaystayaal kulluumaysigu waa nolol badduna waa hantideena dabiiciga ah waxaa waajib nagu ah inaan ilaashano oo u doodno una helino kulluumaystada soomaaliyeed waa in la xoojiyaa sharciga iyo ilaalinta xeebaha si aan u xaqiijino mustaqbal badeed oo waara dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu waxay wadaan dadaalo dib u haween loogu sameynayo maamulka kheyraadka badda waxaa la hirgeliyey ruqsado kulluumaysi diiwaangelinta doomaha iyo kormeer sharciyeed oo ay sameeyaan hay-adaha kulluumaysiga dowladda soomaaliya waxay sidoo kale wadaa qorshe ay ku dhisayso awoodda ciidamada ilaalinta xeebaha si looga hortago kulluumaysiga sharci darada ah